faxaaba aynaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan saaxiibadana dhegaysanaya waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada oo subax walba aad ka maqashaan raadiyo cadaada marka laga rabo jimcaha mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadana dhegaysanaya waa subaxnimo khamiis ah labiyo tobanka bisha maarso sanadka labaatan labaatan qodobada barnaamijka falaqaynta raadiyo cadaada aad saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowlad goboleedka galmudug oo digniin u diray maamulka puntland haddaba digniintaasi maxay tahay barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale aad barnaamijka inta uu soconaya aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya dagaal dhex mara ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo ururka al-shabaab haddaba dagaalkaasi xagguu ka dhacay khasaaraha ka dhashay waa imisa barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale aad barnaamijka aad ku maqli doontaan inta uu soconaya waxaa ka mid noqonaya master cawad oo faahfaahin ka bixiyey wadahadalladii uu la yeeshay dhiggiisa kenya haddaba ha- wadahadalladaasi maxay ku soo dhammaadeen barnaamijka ayaad ma- ku maqli doontaan dowladda federaalka soomaaliya oo ballan qaaday waryo ka tirsanaa idaacadda s n t v ee dowladda qaranka madaxweyneha ayaa xalay booqday ehelkii uu ka geeriyooday waryahaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah w f b oo ku dhawaaqday caabuqa koronaviruska inuu yahay musiibo caalami ah barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa inta uu soconaya qaybaha qaybaha dambena barnaamijka waxaad dhegaysan doontaan xubintii aadka u xiisaha badneed ee kalamaan qaybta ugu dambaydana barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan heestan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha intaan barnaamijka ku guda jirno ayaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijka waxaa soo saaray maxamed aadan karaama halkan waxaa ka tabanaya anigoo ah cabdifitaax cabdulaahi dhoore soomane u diyaargarooba barnaamijka falaqaynta oo dhammaystiran mar kale barqa wanaagsan ayaan idin leenahay waxaan ku bilaabayaa maamulka galmudug maamulka galmudug ayaa waxa uu degniin u diray maamulka puntland afhayeenka cusub ee maamulka galmudug cismaan ciise nuur taarguleed ayaa sheegay in hoggaanka ururka ahalsunna ee loogu awood roonaaday dagaalkii ka dhacay magaalada dhuusamareeb ay ahaayeen kuwo aan lahayn hadaf islamarkaana ay lahaayeen shakhsiyaad gaar ah waxa uu sheegay in dhammaan dadka ku nool deegaanada maamulka galmudug looga baahan yahay inay la qabsadaan nidaamka jira sidoo kalena ay door weyn ka qaataan sidii loo sii horumarin lahaa dhismaha maamulka galmudug dadka deegaanada ayuu sheegay in ay taageeri karaan cid kasta oo ay doonayaan hase ahaatee marnaba aan la ogolaan doonin in la bilaabo waxyaabo keeni karo amni darro ka dhacda deegaanada maamulka galmudug si kastaba waxa uu sheegay in maamulka puntland oo ah maamul ay darisiin maamulka galmudug inay ilaaliyaan dowladnimada iyo nidaamka balse isaga uusan ka xumayn soo dhowaynta hoggaanka ururka halsunna waljamiica madaxda puntland waxa uu sheegay inaysan jeclayn in uu dhismo maamulka galmudug
iyo sidii xiriirka labada dal oo dariska ah loo sii xoojin lahaa annagu dee waxaana la faray dadaal iyo rajo nabad iyo daris wanaag waxay da dan u tahay dalka soomaaliya iyo dadkiisa iyo dalka kenya iyo dadkiisa marka kuwa hore hadday sidaan rabnay u hirgeli waayeen waxaan rajeynaynaa inay kuwa dambe ay ay hirgalaan marka ma jirto guarantee laakiin eh, eh, hadda wakiil ama eh, ergeygii madaxweyne uhuru uu madaxweynehena usoo diray oo kula kulmay wadahadla ka yeesheen iyo anigu maanta dhigayga ambassador eh, rachel omama kulankii aan la yeeshay iyo tiimkeeda aniga iyo tiimkii eh, wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda sisocnay waxay waxayna gelisay eh, rajo in xiriirku xiriirka la sii fiicnayn karo waxba kama jiraan dalal eh, xoraan nahay Eh, marka eh, dalal aad saaxiib tihiin way talo way ku siin karaan laakiin eh, go-aanku wuxuu ahaa go-aan madaxda labada dal ka yimid actually wuxuu ahaa go-aan ka yimid madaxweyneheena xuduudka eh, soomaaliya kenya u dhexeeya waxaa dega labada dhinacba dad soomaaliya marka anagoo dadkoo dhan kheyr la jecel haddana waxaan kheyr dheeraada lasii jecel lahay dadka iyaga sida uu madaxweynuhu yidhi labada dal eh, xuduudkaba dega marka uma baahnin inuu qof uu ku dhinto macno dari
buuli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka falaqaynta raadiyo cadaado oo aad ka dhegaysanaysaan raadiyo cadaado f m tisa siddeetan iyo sideed dhibic shan magaraatis weli waxaad dhegaysanaysaan barqo wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka falqaynta ayaad weli dhegaysanaysaan dagaal dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo soomaaliya al-shabaab ayaa waxa uu ku dhacay gobolka shabeellada hoose dadka deegaanka dagaalkan oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dhex maray dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo al-shabaab ayaa la sheegay in dagaalkaasi uu deegaankaasi ku dhex maray dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay ku qaadeen weerar ku bilowday madaafiic degmada awdhiigle waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in halkaasi uu ka dhacay dagaal socday muddo saacad ah dad ku sugan degmada awdhiigle ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen inuu dagaalkaasi geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac hase ahaatee aysan cadday karin khasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray labada dhinac ee ku dagaalamay degmada owdhiigle ee gobolka shabeellada hoose saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen al-shabaab dagaalka ay ku soo qaadeen waxayna sheegeen inay khasaaro weyn ay gaarsiiyeen warar madax bannaan oo xaqiijin kara ma jiro wararka ka soo baxaya dowladda federaalka soomaaliya dhanka kale al-shabaab weli wax wara kama soo saarin dagaalkan ay sheegeen inay ku qaadeen degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka falaqaynta radio cadaad dhaqanteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hareen. Waa lama huraane dhaqanteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hareen. Hayb, hayb la sheegtiyo, habar, habar ma joogte. Hayb, hayb la sheegtiyo, habar, habar ma joogte. Haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin. Hayb, hayb la sheegtiyo, habar, habar ma joogte. Hayb, hayb la sheegtiyo, habar, habar ma joogte. Haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin.
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka falaqaynta radio cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal markaane wa- wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ambasador ciise cawad ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey wadahadaladii uu la yeeshay dhigiisa dalkaasi kenya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane danjire axmed ciise cawad ayaa waxa uu wadahadal la yeeshay magaalada nairobi dhigiisa dalka kenya marwe rakoyla omama wuxuuna wasiirku faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen wasiir cawad oo la hadlay idaacadda v o eda ayaa sheegay inay wadahadalladan labada dhinac sidii loo dhammayn lahaa khilaafka labada dowladood waxa uuna sheegay in la xoojinayo xiriirka labada dowladood waxa uu wasiirka mar wax laga weydiiyey in dhowr mar ay wadahadallo yeesheen madaxda labada dowladood ayaa waxa uu sheegay inuusan in la dhaqangelin hase ahaatee waxa uu sheegay in markaani la dhaqangelin doono wadahadaladani wax ugu dambeyntii waxa uu wasiir ar- wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya axmed ciise cawad uu beeniyey in warar soo baxaya uu sheegaya in wadahadalladan ay cadaadis ku saarayaan dowladda soomaaliya dowladda maraykanka iyo etoobiya waxa uu sheegay in soomaaliya ay tahay xor islamarkaana ay wadahadal ay ku had- wadahadalkan uu ku yimid dhinaca ka yimid madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo
Habar, habar ma joogte, haweeniyo
annagu dee waxaana la faray dadaal iyo rajo nabad iyo deris wanaag waxay da dan u tahay dalka soomaaliya iyo dadkiisa iyo dalka kenya iyo dadkiisa marka kuwa hore hadday sidaan rabnay u hirgeli waayeen waxaan rajeynaynaa inay kuwa dambe ay ay hirgalaan marka ma jirto guarantee laakiin eh, eh, hadda wakiil ama eh, ergeygii madaxweyne uhuru uu madaxweynahana usoo diray oo kula kulmay wadahadalka yeesheen iyo anigu maanta dhigayga ambassador eh, rachel omama kulankii aan la yeeshay iyo tiimkeeda aniga iyo tiimkii eh, wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda isu soconay waxay waxayna gelisay eh, rajo in xiriirku xiriirka la sii fiicnayn karo waxba kama jiraan dalal eh, xoraa nahay Eh, marka eh, dalal aad saaxiib tihiin way talo way ku siin karaan laakiin eh, go-aanku wuxuu ahaa go-aan madaxda labaada ka yimid actually wuxuu ahaa d- go-aan ka yimid madaxweynaheena xuduudka eh, soomaaliya kenya u dhexeeya waxaa dega labada dhinac waa dad soomaaliya marka anagoo dadkoo dhan kheyr la jecel haddana waxaan kheyr dheeraada lasii jecel lahay dadka iyaga sidau madaxweynuhu yiri labada dhal eh, xuduudkada dega marka uma baahnin inuu qof uu ku dhinto macno darri
rag maantaba ayaynaanu kala harin
markaan saaxiibadana dhegaysano qaybihii ugu dambeeye barnaamijka falaqaynta raadiyo cadaada ayaa dhegaysanaysaan waxaa isla soo gaarnay saaxiibadana dhegaysan xubintii aadka u xusaha badneed ee kalmaan xilliga aad dhegaysan jirteen dhegaysi waxaan ayaan idin leenahay
aryaana heer kalamaano waxaan idin weydiiha waa su'aal da'weyne dalkayaa iskale war maanta ma waaratay dalkan ninkii lacag lahaa iskale war dalkaan musuq maasuqaa iskale war dalka siyaasiyiintaa iskale war dalka somalilan baa iskale war dalka dadkiisibaa iskale war dalkan dowlado shisheeyaa wax ku leh war dalka dayntii waa laga cafiyey dalka waxaa iska leh dhallinyarada lamana joogo xis weydiiyo dalkan yaa leh aryaanaha warka hayga dhexgelin aan heesta dhammaystirte ninka daacad u ahaale wadaniga dadaalaale war cabdullow heesta waad ka kala tagtay kan qabiilka diidaale midnimada u doodaale dal ninkiisiba iskale dal ninkiisiba iskale aan maqli jira anugu warwalaweynay dalka miyaa laydinku haystaa waryaada waxaa la yidhi dhulka lama ammaanaysan karo eragsideedii afartaaka layskuma ogolo aag yaroo la eg israa'iilba falastiinta may kala irdhoobeen waxa oo foreerkaa ku riday waa ilduufore waryaada reer kalamaanow xanta siyaasaddu waxay leedahay wasiirkii arrimaha gudaha kenya ee soomaaliya yimid maalintii dhoweyd casumad buu u wadaa layidhi madaxda soomaalida si loo wada hadlo waa ka cagajiideen baa layidhi maantana etoobiya dacwad u aadaa layidhi si soomaaliya ay ugu cadaadiso in la wada hadlo etoobiya mugga ma habartahanyaa mase waa adoogaanya mugga kenya nugu dacweyhaayo waryaada wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya waa qarafaan doorashadii galmudugaana noogu war dambaysay war wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waa cawad daraatina waa kii v o e la hadlay war wasiirka amniga soomaaliya waa islow oo waa kii maalin dhoweed markuu imaanayay koronafirus laga baaray war wasiir khadiijo libac loomahay tiri war waxaa la yidhi wasiirka maaliyadda puntland xasan shire abgaal isagoo mushaarkii shaqaalaha rayidkaa iyo kii ciidamadaba laga sugayo ayuu kaar qaxooti swiden u aadaa layidhi aryaadhaha yaa nala nabin arrintaas xabad kama ogine war hadda kuwa xilalka noo haya ma qaxooti kaarar qaataa war wasiirka arrimaha dabadda ee somalilan wuu beeniyey heshiiskii berbera inay etoobiya ka baxday warnamaya war ma haysaane wakiilka midooda yurub ee soomaaliya nicolas berlanga arwaayaaba ninkaloos beerlaannaxow ahaay war ma sidii haysan baa nan garaadda la siiyey ma nabadii noolugu biri doorashada waa in degdeg loo qabtaa miyuu yidhi war ma hargaysu tegey war qarashka ku baxaa nagu badan miyuu yidhi warka iga dhexgelinina wuxuu ka hadlay dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada baraawe af soomaaliyana ku hadlo wuxuu yidhi dhismaha garoona shub waa waddada horumarka war markuu garoon shub leeyahay mataliishu waa wax baray war ma garanaysaane af soomaali buu idinkula hadlay war garoonka noo anugu waa daawaday guri dhalloo qurux badanna waa laga dhisay laakiin afar milyan oo doollara ku baxdaa layidhi alla ilaahay guriyaan arkaaye iyo afar milyan si laysku qabadsiiyaayo aad la yaabanahay aryaadaha aad isu wareeraysin lacagta kii soo dhiiba kow u soo dhiiba kii la soo qaaday kii la ogaay kii maragta ka ahay kii kalee la keena caashada kii qoray mihi la keenay jidkii loo maray injineerkii dhagxa aruuriyihii carraqaadihii isukeenkeenihii aryaadaha ma lacagtaasaa afar milyan ka yaraahe xaa idinku dhacood la qaylaysiin hoyhoyhoy tanina waa yaabe ma taasaad keentay war mar haddii bacaadkii baraaw ay diyaarad ku degayso ka duulayso afar milyan sheegaysaan boqol milyan ku baxda war kalmaanay waxaa la yidhi markab weyn oo alaabtii karoonafayraska looga hortegaya wada oo ingiriisku leeyahay ayaa xeebta shiisaalis laga soo afduubtaa layidhi xeebaha soomaaliyaana lala soo aadaa layidhi allaahu akbar aryaadhaha kuwa soo afduubta markabkaas ma in doolar ka buuxay u maleeyeen war iskaraabkiisaa qaaliyaho markabka lafihiisay jarjaro rabaan war markabkaaad sheegaysaan ciidamadeena mariiniska ee banaanjoogga miyaa soo qabsaday war ma burcadmadeen dib aad idinku soo laabatay si kastaba ha ahaatee amnidarro intii hore ha noogu ekaato war war ma haysaane madaxweynaha maamulka buntland siciidani wuxuu ka jawaabay cabashadii ardadii reer buntland ee etoobiya wax ku baranaysay wuxuuna yidhi ardayda soo laabatay iyo kuwa cabanayaba inay wax bartaan diyaar uma ahan wuxuu yidhi waxaan kaloo rabnaa inaan ardada barno farsamooyinka cusub ee lagu shaqaysto war ardayna waxay dhaheen wasaaradda waxbarashada buntland waxayna geysi meel lagu barta megaabka war ma dalxiis bay ku jireen aryaadaha war ma haysiin abwaanguura waxaa lagu casuumay beer horseed la yidhaaho dhuusamare reeb ku taallo injineer qarafaan leeyahay war reer galmudug waa la yaabaye deegaanna ma dhagax dhigayaan beerna ma dhagax dhigayaan haryadaha khayradii iga dhaafee guuro beerta lagu casuumay waxaa la yidhi babaygii shanta mitir kor u bixi jiray asagoo jilibkaaga ku jooga aamuraha kuwa ugu waaweyno ugu macaanta badan inta ka baxaana laga cunow haya warniya waxaad sheegaysaa macaanba filfilbaa oo hadda guure biyow baaranka buura kudheeg miyay ka joogtaa maanta maya waxay ka joogtaa shileedeya amuhaaye maya waxay ka joogtaa wareerowdayo waniini goornimada war ma haysaane wasaaradda caafimaadka waxay kordhisay shaqaalaha koronafairiska baarka la geeyey waxaana garoonka lagu qabtay nin koronafaris looga shakiyey dowladduna waxay sheegtay in la kalantiiray oo meel gaara lagu hayo war koronafaris warka ma haysaane baadaa noo wada warwarkayga dhex geline donald trump koronafaris in laga baaro waa diidey wasiirka caafimaadka ingiriiskana waa laga helay meeqa karoona karoojaa laga helay macbuudke kooxda arsenaalna cudurkaas waa looga shakiyey ayaga oo dhan cayaartay manchester city la dheeli lahayeenna waa la baajiyey warnimayahow duqayn maraykanka uu ka fuuliyo gobolka shabeellada hoose ee dowladda soomaaliya iyo maraykanka baa sheegeen in shabaab lagu dilay waxaa la yidhi hadda dad shacab ahaa ku dhintay eheeladoodii aana cabanaya hayahe dadkaas layska dildilay magtoodii ameerikaan ma dhiibaahe maydadkii horta faranjiyeer ma la geliyey war walaalayaalow dowladda iyo maraykankaba shabaab aan dilnin lagama waayo shacabkiina waanana duqay lagama waayo war reer kalamaanow nin soomaali aha waxaa la yidhi sacuudiga sanadkan cimradii waa joojiyeen cabsi laga qabo koronafirus awgiis xajkiina weli shaki baa ku jira kadibna ninkii inta dhinacyada fiiriyo wuxuu yidhi ramadaanaa soo socdee sanadkaan in nagala dhaafaayo in kale yaa warow haya war waxaa la yidhi wadamada adduunka iyo bulshada dana wadaagaysa ummadiba waxbay weheshataa waardiyeeyana waayo arag dan soo waaridiya shiikh wardiga haysta wasiir iyo madaxweyne iyo waardiyaha hoose gobarkiyo ugaaskiyo bulshada wiilka soo koraya wadar baanu nahay ruux kastaa waajib leeyahay haddaan laysla wadin hawshu waa qalad mawaayaan aryaadhaha warara iyo wagaga iyo weyne celid iyo waayeel iyo waa warma jooga wax cad noola imaan
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin asxaabta xubinta kalamaan inoo soo diyaarisay waan uga mahad celinaynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka falaqaynta ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal guud ahaan waxaan jeclahay inaan intaasi ku soo afmeero barnaamijkii falaqaynta wararka raadiyo cadaado barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay may ashraf karaama aniguna waxaan ahaa cabdifitaax cabdulaahi dhoore intaan barnaamijkan barnaamij ka qurux badan ku kulmi doon waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu heestii barnaamijkan bilowga idiin ballanqaaday ayaan idinkaga tegaya